asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana xubinta murtida maanta ee aan halkan ka soo jeediyo aalaaba aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle xubinteenna maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebe idmahyo dadka si aad u ogtihiinba waxaa jirta qaar wax iska baasaysta baasaysigu waxa weeye qofku inuu wax un iska dhibsado oo maaragtay uu meel dululiyaati a wax iska tuso ama cindigiisu balaaya sheeg iyo shaki iyo buufis maaragtay aan dhammaanin oo uu nolosha qaybaheeda kala duwan iyo howlo kaloo fara badan ka qabaayay inay iska badan yihiin dad fara badan ayaa jira oo calaamadaha noocaasa aad iyo aad bulshadu ay ku taqaano ama laga dhexelo taasoo macnaheeda haddii tusaale ahaan aan u soo qaato nin geel arooro wada oo nin kaloo geel arooro wada hadduu arko oo labadooda ay waddada ku kulmaan inuu dhahaa laga yaabaa waryaah geelan aroorkii ahayd waddaniyu geelaygu oomin rabaa maante iga dambe oo geelaagu yaan ka hortiisa maqlin ama geelaygu maanta biyo fiican ma cabbahayo haddii geelaagu ka hormaro oo maaragtay waa waxaan horay u ogaaday amaba gartayda haddii gar kale lagu garab furo ee gartaydu way hallaabaysaa ama haddii aan tartanno oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel inay dhexdhexaadiyaan anigu wax khayra kuma ogiba nimankaasoo maaragtay wanaag kama filahayo dhinac walba qofku maaragtay inuu wax un iska tuso oo isagu maaragtay iskii uu isugu qanciyo in baasaysi waxa la dhaho ama uu balaayo un maaragtay naawilo ayaa ku badan marka waxaa la yidhi waxaa dhacday haddii eebba idmahayo niman ayaa ishaystay laba nin ayaa ishaysatay gartoodii ayaa geed loo fadhiistay muddo ayaa loo qabsaday muddaa la qabsaday waxaa la yidhi maalinka arbacada ah ama maalinka sabtida ah ama haddii eebba idmahayo khamiista dambe ama maalinka haddii ilaahay idmahayo subaxa axadda ah ayaan gartaa qaadaynaa waxaa goobjoog ka noqon doona hebeloo garyaqaana hebeloo garsoora ah iyo haddii ilaahay idmahayo nimankii maaragtay xukun yaqaanka ahaa ama xeeryaqaanadii ama garyaqaanadii iyo xaakimkii ama haddii ilaahay maha garsoorihii kala xukumi lahaa dadkan iyo waxaasoo dhan waa in la diyaariyo waagii hore waxaa jirtay xawlqalqalin wax la dhaho ayaa laga qaadi jiray dadka maalinkii gartii iyada ah loo ballansanaa ayaa gartii oo loo fadhiyo oo labadii nin laga qaaday wixii la dhihi jiray xuquuqulqalin ama haddii ilaahay kuu sama ogeliya xaqi qalinka ama gartii qalinka laga qaaday oo ah labada qofba inay qoor dhiibtaan oy qoordhiibashadii bixiyaan waxay ku qoordhiibanayaanna go-aankiina waan ogol lahay xoolana waa kan miiskay naga saaran yihiin weeye oo ilan dadkan fara maran lama dirhayo iyaga laftoodu gartan gelahaye ama hawshan gelahaye waa in wax laga dhigaa taa iyada iyadoo laga qaaday oo gartii loo fadhiyo gogashii la fadhido ayaa waxaa imaaday laba nin oo gar cusub isku haysata oo aan ahayn iyaga kuwa loo ballamay oo maaragtay iskuba dheganba oo in la kala fujiyo u baahan oo laftoodu kala badbaadin u baahan ayaa isla yimid goobtii iyada ahayd markay goobtii iyada isla imaadeen ayaa layidhi warbasuga haisdiline nimankii garta u fadhiyey ama garta qaadi lahaa iyo korjoogtadii iyo dhegaystayaashii wixii baa yidhi warbasuga arrintii baa lagu jeestay labadii nin nin ka mid a labadii nina gartii hore lahayd mid ka mid a oo loo qaadahayay ayaa cadhafiq yidhi oo booday gartaydaa la hadlaynaya in layga garhelaa la rabaa in hadalku iga kala lumaa la rabaa anaa la ii jeedaa buuq buu afka furtay wax lagu qanciyo ayaa la garan waayey markaasaa nin ee ka mid ah dadkii dee soomaaliyeed ee aftahanada ahaa ama afyaqaanada ahaa ee caaqilayntaha mid ka mid ah ayaa u soo dhowaaday markaasuu wuxuu ku yidhi maahmaahdan aad iyo aadka u caanbaxday wuxuu ku yidhi hebelow laba garood oo kulmay waa la arkaa laakiin laba bilood oo kulmay lama arkin soo ma ogin markaasuu ninkii dib u istaagay laba garood way kulmi karaanoo sida hadda gartaadan iyo gartan kale nimanku ay isku haystaan ay u kulmeen ayay laba garood u kulmi karaan laakiin weliga adigu laba biloodoo kulantay maaragtay buu ku yidhi su-aal weyn buu weydiiyey say laba bilood u kulmi wuxuu yidhi sidaa ayna labada bilood u kulmaynin oo kaleento ayaa gartana loo kala ilaalinhayaa oo nin walba gartiisa loo siinhayaa wakhtigeeda haddii eebba idmahayana biluhu sidaasay isu daba socdaan mid walbiya wakhtigeeda iyo wixii ku dhex jiray cimilooyin ahaana way wadataa gartaaduna gaarkeeday ku ahaan ninka gartiisuna saasay gaar kuuga ahaan mahmaahdaas gungaadhka ah ayaa si qabow loogu sheegay waxayna noqotay mid ka mid ah murtidii aynu ka dhaxallay awowyaasheennii afkan hooyo aynu dhaxalka uga helay mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa biyaa dabaal lagu bartaa biyaa lagu dabaal bartaa ama biyaa dabaal lagu bartaa